kulan lagaga hadlayay maalgashiga soomaaliya iyo sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhallinyarada ayaa lagu qabtay magaalada garowe caasimada puntland iyadoo kulankan ay ka qayb galeen madax ka socda bangiga adduunka iyo weliba qaar ka mida madaxda dowlad goboleedyada soomaaliya oo ku shiray magaalada garowe kulankan waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha puntland iyo wasiirka ganacsiga warshadaha puntland iyo mas-uuliyiin ka tirsan rugta ganacsiga haddaba wasiirka ganacsiga warshadaha puntland ayaa radio dalshir waxaa ugu waramay kulankaas iyo weliba waxyaabihii ka soo baxay bismillahi raxmaan raxiim waan idin salaamayaa raadio dilshir maanta sidaad la socoteen ba horta muddada waxaan wadnay horumarinta ganacsiga hadday noqon lahayd suuq geyn ama suuq helid badeecada puntland iyo hadday noqon lahayd kaabayaasha dhaqaalaha sida aeroboorada wadooyinka diyaarado yimaada oo iyaguna magaranaysaa ganacsi sameeya waxyaalahaas oo dhan baanu ku mashquulsanay muddada waxaan aada mahoydeen kalba maalin usbuuciyo ka hor inaanu qolada world bank iyo iyo hay-adan dai ay aan aan magaranaysaa u furnay lacag dadka ay siinayaan oo ganacsiga lagu horumarinayo ganacsato hore u jirtay in loo ballaarinayo ganacsigoodii qolooyinkii world bankiga markaasaan haddana ku celino midi waxaa la rabaa kaabayaasha dhaqaalaha oo fududeeyo ganacsiga inuu si fiican u shaqeeyo iyadana waxaan rabnaa oo ugu tagnay meelahoodii inaad wax ka qabataan baanu ku niri marka way yimaadeen maanta marka shirifka kulanka wuxuu ahaa hay-adan world bankiga iyo u s a oo bixinaya horumarinaya ganacsiga soomaaliya oo dhan marka waxaa lagu qabtay aan ku guulaysanay puntland inay soomaaliya danmarti geliso waxaa yimid rugta ganacsiga soomaaliya rugta ganacsiga jubbaland rugta ganacsiga maxaa la yidhahdaa koonfur galbeed rugta ganacsiga galmudug iyo wasaaradda ganacsiga federaalka iyo wasaaradda maaliyadda federaalka iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee federaalka ee saraakiil madax ka socoto dhammaantood waxay kasoo qayb galeen barnaamijkaas lagu daafurayay horumarinta dhaqaalaha soomaaliya oo isugu jira dhinacii maaragtay kaabayaasha dhaqaalaha oo jidadkii aerobooradiiyo iyo maxaa la yidhaahdaa garaankii sidii qoladii horeba ay siinayay daynan madcadayn maana waa deeq lacageed oo dadka lagu horumarinayo
waa garta marka maxaa ballan qaada marka kulanka intii uu socday laga sameeyey sidii shaqo abuur iyo weliba maalgashi wadanka loogu samaysan lahaa
haddii ma wadanka la maalgashado waxaa abuurmaya shaqa abuurmaysa haddii shaqa abuurantana waxaa imaanaya amni iyo iyo maxaa la yidhaahdaa deganaansho marka hay-adahaas waxay ballan qaadeen inay dhinaca beeraha dhinaca kalluunka dhinaca xoolaha intaba ay wax ka qabanayaan waxaanu runta ganacsiga puntland baa ganacsatadoodhan aanu xilsaarnay inay hogaamiso waxaan diyaarinay u dhiibnay maalgashiga puntland oo qoraala oo wasaaradda ganacsiga warshadaha puntland ay diyaarisay oo dhinac walba taabanaya dhinacii xoolihii dhinacii beerihii dhinacii kallumaysiga dhinaca dalxiiska dhinaca maydiga iyo faleenka dhinacyadaas oo dhan aan magaranaysaa u wada qornay ayaan u dhiibnay taasoo ay meesha ay ka doortaanba ayay ka maalgelin doonaan marka saddex iyadan oo kalena way soo raaceen oo kale oo iyaguna maxaa la dhahaa ka badanaya dhinaca horumarinta dhaqaalaha marka maalgashigaas sidee ayay marka dadku ay uga faa'iidaysan karaan goormaase lagu balamay in si rasmiya loo bilaabo gaar ahaan dhaqaalaha bangiga adduunka u bixinayo uga faa'iidaysan karaan saddex nooc waxa weeye dad shirkado ganacsato ah oo kuwa la abuuray iyo kuwo horeyba u jiray ah oo project proposal ama qorshe intay soo gudistaan loo maalgelinayo iyo sidoo kale looga faaidaysanaya waxa weeye markii la sameeyo kaarayaasha dhaqaalaha sida jiradka oo aan hadda u sheegnay wadooyinka isku xira puntland iyo wadooyinka puntland iyo dariskeeda isku xira dowladda etoobiya waxay rabtaa masalan kalluun bay rabtaa kalluunka ay rabto in lasoo qabtana cilmi iyo qalab u baahan yahay in la geeyana wabdi u baahan yahay marka labadaba way u gudbinay waxay idhahdeen wadadina waa samaynaynaa maxaa la yidhaahdaa badina iyo sidii wax loogala soo bixlaan waan ka kaalmeynaa marka taasna waxaa ka faaidaysanaya iyadana ummadii oo dhan buxuud puntland oo dhan baa ka faaidaysanaysa marka jeedka wax la waxiyo faaidada saddexaad waxa weeye shaqo abuur oo dadka dhalinyarada iyo dadka kalena ay shaqo keenaan marka saddexdaa nooc waa laga faaidaysanaya haatanna waa ay furayaan horta tarkii soomaaliya oo dhan insha allahu in puntland laga furaan maanta ayaan isku soo isku isku laha waa garta marka waxaa sidoo kale kulanka intii uu socday looga hadlay sidii bangiyada loo mideyn lahaa bal arrinta iyada sharxaad iga siiya iyadana waxaa ku jirtaa si dhaqaalaha loo kobciyo in bunuugta waa laba laba barnaamij buu ahaa barnaamijka bunuugta iyo midayntoodu sayska labaad baan ka dhigaynaa kii maanta aan furnay wuxuu ahaa sayskan horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsatada laakiin tiise bunuugtu yowdana says kala wey marka bunuugtu waxa weeyaan in bankigu uu yeesho bunuugtu ay xiriir leeyihiin oo masalan jeebkii transferinkiisii siduu caadad u noqon lahaayo loo loo damiinan lahaayo maalgashi waaweyn uu u samayn karo markaas taa ka hordhici maayo qoyska labaad oon qabanaynu noqonaya labadana garawaa kankaani garawaa lagu qaban doona insha allah waa garta marka in badan waktiyadan dambe waxaa soo badanayay in siyaasiyiintu in badan qaadi inay sameynayeen marka tan maxay uga duwan tahay goormaase si rasmi ah hawshan loo gudagali karaa oo dadweynuhu ay ka faa'iidaysan karaan horta marka baraasad la geeyo marka baahidaadii iyo waddankaagu wuxuu yahay aada gudbisid oo aad adduunyada ugeysid waxaa xigta inay soo jawaabto markay soo jawaabto inaad marti qaadid markaad marti qaadid inay yimaadaan oo arladii arkaan oo qoraaladii iyo wixii aada horay ugu qorqortay practical loogu gudbo kadibna dadkii hawshaas qaban lahaa aad ku wareejisid dawladdu siyaasadeedu taas weeye waxa weeyaan waa gudbinay adduunyadii baan u geynay puntland waa noo soo jawaabeen waa yimaadeen markaasaanu tusnay wixii aanu qoraalka ugu gudbinay waxa ka jira markay ku qanceenna ganacsatadii iyo shirkadihii iyo hay-adihii ay tusaysa baan ku wareejinay waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaa badan saddex hay-adood oo labada hay-adood aan kuu sheegay la socdoo yaryara saddexduba waxay ka markiiba lahaayeen haddaanu bilaabaynaa haylo kuwa waaweyn laftooda waxay yidhaahdeen insha allah sida usbuucan soo socda waxaa laga yaabaa xafiisyadii iyo buqsooyinkii iyo wixii inay qaataan usbuucan hadda soo socda ay xafiisyadii ka furtaan wadanka oo dhalinyaradii u shaqayn lahayd ay ay shaqay shaqaystaan waxaa farxad ahayd waftigu inta badan wuxuu kasoo degay boosaaso shalab akrikii waxay soo drive gareeyeen ilaa boosaaso ilaa garowe waxay maanta ka sheegeen inaanaan moodayn nool soomaaliya kamida ayaa saan amniga uga jiraa inaanan moodayn waa soo baahnay mar hore inaan nilaanay ahay intaas ayay maanta lahayd marka waxayna jeenaynaa haddii ilaahay bilaabo inay lawanahay ayaga waaweyn iyo kuwa yamara ku sheegaya intuba inay xasibanka fustaan hawshana dadka ku bilaabaan insha allah ugu dambeyntii marka dhaqaalaha puntland oo kale loogu talagalay ama aada dalbateen ilaa imis ayay gaaraysaa
wallaahi lama lama cadilin dhaqaalaha qolada khamiiniinta iyaga ah iyo shirka runta ganacsiga iyo khudaro la qorayo ayaa samaynaya waa bilow barnaamijku laakiin wuxuu isugu jiraa jirad wuxuu la samaynayo wuxuu isugu jiraa warshado wuxuu isugu jiraa maxaa la dhahaa deeyo qolada kallumaysatada waxyaalahan ugu duba waxaa kamid ah meelo maxaa la dhahaa xoolaha lagu qaydiyo oo lagu xamaaneeyo inta safarka dhowray wadageli lahaayeen marka mashaariic badan baan ugu qorqornay oo kala duwan iyagoo ku xiran